toddobaadkii u dambeeyey ee bishii disembar ee lasoo dhaafay xafiiska tirakoobka dhexe ee yuhuudda ayaa daabacay warbixin ku saabsan xaaladda tirakoobka ee dadka ku nool dhulka falastiin ee yuhuudda xoogga ku haysato taasoo ka yaabisay dhinacyada qaarkood inkastoo lagu dhawaaqay dabaaldega in dadka yuhuudda ay kor u dhaafeen toban milyan haddana warka aadka u xun marka loo eego aragtidooda ayaa ah barakaca baahsan ee la diiwaan geliyey sanadkii kii kaasoo gaaraya siddeetan iyo laba dhibic toddoba boqol oo qof oo ka barakacaya dhulka falastiin ay gumaysiga ku haysteen taasoo ah mid aan horay loo arkin sida uu daawacay wargeyska iduucood axarnoos bishii sebtembar ee lasoo dhaafay dad badan oo yuhuud ah ayaa doortay sannadihii ugu dambeeyey inay ka baxaan dhulka ay yuhuudda gumaysato oo ay nolol cusub ka bilaabaan dibadda wargeysku waxa uu qoray in tiro aan ka yareen konton iyo shan dhibic saddex boqol oo israa'iiliyiin ay doorteen inay kusii nagaadaan meelo ka baxsan dhulka ay yuhuudda gumaysato sanadkii laba kun saddex iyo labaatankii taasoo la micnoa inay ka tagaan deegaanadii ay ku noolaayeen laba kun labaiyo labaatankii oo aanay dib ugu soo laaba doonin tanina waxay ka dhigan tahay sudheelatirka barakaca bahsan ee sii kordhaya marka loo eego sannadihii u dambeeyey waxaa hubaalaya in barakaca shacabka yuhuudda ee heerkan gaartay uu hoos u dhigi karay tirada dadka soogalootiga ah ee u imanayay gumaystaha iyadoo dhinaca kalena hal bacaad lagu lisay ka dhigaysa hadafkiisa hayinada ee ahaa in yuhuudda caalamka lagu ururiyo dhulka falastiin sida laga soo xigtay xarunta dhexe ee tirakoobka dadka yuhuudda hadda waa toban milyan iyo labaatan iyo toddoba kun oo qof kuwaasoo toddoba milyan iyo toddoba boqol iyo toddoba kun ay yihiin yuhuud iyo dadyow kale taasoo u dhiganta boqolkiiba toddobaatan iyo lix dhibic sagaal halka laba milyan iyo boqol iyo afar kun ay yihiin dad carab ah iyaguna u dhigma boqolkiiba labaatan iyo kow dadka degan dhulka ay yuhuudda gumaysato ee falastiin iyadoo dad gaaraya laba boqol toban iyo lix kun ay ku sheegeen inay yihiin dad ajaanib ah kuwaasoo boqolkiiba laba dhibic hal ka ah dadka deegaanadaasi ku nool xaruntan ayaa sheegtay in intii lagu jiray laba kun afar iyo labaatankii dadka yuhuudda ay kordheen boqolkiiba hal dhibic hal taasoo hoos u dhaca marka la barbar dhigo sanadkii laba kun saddex iyo labaatankii sanadkaasi dhammaadkiisa heerka kobaca dadka yuhuudda ayaa gaaray boqolkiiba hal dhibic lix arrintan ayaana muujinaysa korarka tirada dadka yuhuudda ee dibadda u qaxay sanadkii laba kun afar iyo labaatankii sanadkii hore siddeetan iyo laba dhibic toddoba boqol oo qof ayaa ka tegay dhulka ay yuhuudda gumaysato halka ay soo laabteen labaatan iyo saddex dhibic siddeed boqol oo qof halkaasi waxaa ka cad inay kuwa ka baxay gudaha yuhuudda ay konton iyo siddeed dhibic sagaal boqol oo qof ka badan yihiin kuwa soo laabtay bishii oktoobar ee sanadkii laba kun afar iyo labaatankii sanad kadib dagaalkii duufaanta al aksa dadka ka qaxay dhulka falastiin ee yuhuudda gumaysato ayaa toban kun ka badnaa kuwa ku soo laabanaya deegaanadaasi yudiicood axranoth ayaa sheegtay in tani ay tahay koror aad u weyn oo ku yimid tirada dadka barakacay marka loo eego sanadkii hore marka la akhrinayo xogta dadweynaha ee yuhuudda waxa aan layska indhatiri karin ayaa ah carruurta ku dhalanaysa dhulka ay yuhuudda gumaysato ee falastiin xogta laga soo xigtay xafiiska dhexe ee tirakoobka ayaa sidoo kale muujinaysa in sanadkii laba kun afar iyo labaatankii qiyaastii boqol siddeetan iyo kow kun oo carruur ah ay dhasheen kuwaasoo boqolkiiba afar iyo labaatan ka noqonaya dadka deegaanadaasi waxa uuna sheegay xafiiska in carruurtaasi dhaleen hooyooyinka carabta ah sida la og yahay tirada dadka carabta ee ku nool gudaha yuhuudda waa boqolkiiba labaatan iyo kow taasoo ka dhigan in haddii ay sidani kusii socoto sanad walba kordhi doonto nisbada dadweynaha carabta marka loo eego yuhuudda marka la eego aragtida falanqeeyaasha ee tirada xogta kuma koobno macnaha guud oo keliya balse waxay u soo daadegaysaa tafaasiil hoose oo ay ka mid tahay in xogta bilaha janaayo ilaa nofembar ay muujinayso in toddobaatan iyo siddeed dhibic lix boqol oo qof oo yuhuud ah ay ka tageen dhulka ay sahyanadu gumaysato ee falastiin waxaa taasi ka daran da'da soogalootiga ah iyadoo xogta tirakoobka ay muujinayso in labaatan iyo kow dhibic laba boqol lixdan loo ka mid ah dadka soogalootiga ah ay da'doodu ka yar tahay toban iyo sagaal jir taasoo la micno ah in qiyaastii boqolkiiba labaatan iyo toddobo soogalootiga ay yihiin carruur iyo dhallinyaro xogtan ayaa sidoo kale muujinaysa in soddon iyo toddoba dhibic shan boqol lixdan iyo toddoba oo qaxooti yuhuud ah oo sanadkii hore dalka ka hayaamay ay da'doodu u dhexaysay labaatan ilaa afartan iyo shan taasoo noqonaysa boqolkiiba afartan iyo toddoba dhibic siddeed marka lasoo koobo xogtan waxaa soo baxaysa in afar meelood saddex ka mid ah dadka qaxay ay da'doodu ka yar tahay afartan iyo shan jir waxaa kale oo lagu soo gunaanadi karo xogta in badi dadka soogalootiga ah ay yihiin qoysas ballaaran oo carruur leh liiska magaalooyinka ay dadkoodii ka soo qaxeen ayaana ku jirin magaalooyinka iyo tuulooyinka carabta ee ku dhex yaala dhulka ay yuhuudda xukunto halka deegaanada ku xiran khaza iyo deegaanada waqooyi ee xuduudka lubnaan ay qayb ku leeyihiin dadka u haajiraya waddamada shisheeye xogta ayaa sheegaysa in tirada dadka dibadaha uga soo hayaamaya deegaanada laga saaray ee waqooyiga aysan ka badnayn deegaanada kale boqol soddon iyo toddoba deegaan oo ay ka mid tahay deegaanka kirijamona ayaa loo aqoonsaday inay yihiin deegaano lagu soo qaxay sanadkii tegay ee laba kun afar iyo labaatanka waxaa la og yahay in tirada ugu badan ee dadka soo degay waqooyiga iyo hareeraha marinka khaza lagu dejiyey qarashaad ay yuhuuddu bixisay taasoo keentay in dadkii dhulkaasi u qaxay aysan keenin inay waddanka ka baxaan oo ay u hayaamaan dalal kale laakiin waxaa jira arrin kale taasoo ah in qaar badan oo ka mid ah dadka degan degmooyinka xuduudaha ah aysan ahayn dabqadaha dhexe ama sare ee bulshada yuhuudda kuwaas oo aan inta badan asal ahaan ka soo jeedin dalalka qaaradda yurub taasoo ku qasbaysa inaysan u safrin dalalkaasi sababaha looga qaxayo dhulka yuhuudda gumaysiga ku haysato ayaa kala duwan iyadoo loo eegayo heerka dhaqaalay iyo midka magangeliyo doon ee soogalootiyada waxaa jira cilmi baarayaal aaminsan xakameyn la-aanta dadka yuhuudda ah ee ka soo qaxaya filistiin taasoo welwelgelin doonta mustaqbalka yuhuudda wargeyska yuhuudda ee duucood axranood ayaa waraysi la yeeshay qaar ka mid a dadka yuhuudda ahaa ee u barakacay dalalka qaaradda yurub kuwaas oo wargeysku u sheegay dhibaatooyinka ay uga soo hayaameen dhulka ay yuhuudda gumaysiga ku haysato iyagoo ka cabanayay maamul xumada yuhuudda dhanka kalena ka cabsanaya inuu qarxo kacdoon shacab oo ka dhan ah xukuumadda yuhuudda